dhibaatada kaloo weyn haysato waxa waaye waddankeena boqolkiiba toddobaatan ayaa lagu tilmaamaa inay dhalinyaro yihiin dhalinyaradiina shaqa ma haysato dhalinyaro aan shaqa haysan xaggee ku mashquulayaan ama waa tahriib ama waxay galayaan dadkaas nabadiidka ah ama waxay galayaan waxyaalo kaloo anti social ah laba boqol iyo toddobaatan milyan wax laguma samayn karo marka annaga marka hadda waxaan wadnaa idin sheego marka waxaan laga shaqaynaya xukuumadda uu prime ministerka u yahay xasan kheyre sidii dayntana loo ka cafin lahaa lix bilyan oo dollarana lagu leeyahay maadaama aanan qaadi karin canshuur suuqyada adduunkana lacag kama soo amahan karno maxaa la deynana lagu leeyahay shaqo fiicana lasoo qabtay hadda imtixaanka waa ku baasne i m f t world bank waxay la geliyeen imtixaanayna dhex geliyeen oo aan soo wadnin sagaal bilood imtixaanka waa ku baasne waxay u dhowdahay maraan dheereen in la bilaabo dibeejkana loo ka cafin lahaa markaa kabacdi lacag kalaa meel kale ka dooran kartaa oo deyn baa soo qaadan kartaa dhallinyaradina shaqa la gelin karaa markaas